أيها الإخوة والأخوات waxaa farxadu ah walaalihiin shabakada manhaj online inay idii soo bandhigaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yihaah almukhtaar min almuntakhab min axaadiid alaadaabi walakhlaaq icdaad nukhba min alculamaa casharka koobaad waxaana noo sharaxaya ashaykh xasan kaafi الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد إن شاء الله تعالى waxaan xalqadan ama dersiga caawa uu ku saabsan yahay أxaadiiث lasoo dooray oo ka mid a min أxaadiiث الرasuul عليه الصلاaةu وaسلاam oo ku saabsan في xusn الkhلq والتakhلq bالأkhlاaq الkarيima yacnii akhlaaqda wanaagsan inuu qofka ka akhlaaq dhigto akhlaaqda axaadiista ku soo aroortay fi hada fii hadihi الrisaala waa laba nooc akhlaaq iyo aadaab qofka muslimkaa la amrayo inuu ku sifoobo oo laga dalbayo iyo akhlaaq liidata oo sharcigu uu reebay oo qofka muslimkaa laga reebayo wakhtigu waa kooban yahay duruusta loogu talagalay axaadiistuna waa badan tahay axaadiista halkan ku taalla waa boqol iyo sagaashan xadiid aaday u badan tahay laakiin insha allahu tacaala waxaan isku dayaynaa qeybta ku saabsan akhlaaqda almanhiya canhaa inaan ka reebno oon ku gaabsanno akhlaaqda matluubada ah ee qofka mu'minka laga dalbayo axaadiista kusoo aroortay ee kitaabka lagu sheegay ama risaalada xadiidka ugu horeeya ama baabka ugu horeeya waa baabu اlإkhlaasi wa ixdaari الniyati fi اlumuuri kuliha wuxuu baabu yahay ikhlaaska iyo in niyada la xaadiriyo arrimaha dhammaantood fi lumuuri kuliha umuurta oo dhan qofka inuu ilaahay dartii acmaasha u sameeyo niyadiisana uu xaadiriyo marka camalka uu qabanayo wuxuuna ku bilaabay ama xadiidka koowaad waa xadiidu cumar bn اkhadaab radia allahu canhu oo aad wada garanaysaan qaala qaala rasuulu llahi salى اlه alay slam inama alacmaalu bالniya wainama likuli imri'in ma nawaa faman kanat hijrathu ilى اllahi warasuulihi fahijrathu ilى اllahi warasuulihi waman kanat hijrathu lidunya yusiibuha aw imra'aة yataزawajuha fahijrathu ilى ma haajara ilayhi xadiidu cumar bn khadaab radia allahu canhu ayuu ku bilaabay xadiidkan a'immada ama culummadu raximahumullah in badan kutubtooda ayay ku furfuraan xadiidkanay ku bilaabaan sababta ay ugu bilaabayaanna waxaa weeye xadiidkan culamada qaar waxay ku sheegeen inuu yahay nisfuddiin diinta islaamka barkeed inuu xadiidkan yahay maxaa yeelay diinta islaamku acmaasha qofka muslimka uu qabanayo waa acmaal daahira iyo acmaal baatina acmaasha baatinkana xadiidkan ayaa ka hadlaya oo caddaynaya bacdu ahlilcilmina waxay idhahdeen waa thuluthu ddiin diinta markii saddex loo qaybiyo qeyb ka mida waaye xadiidkan a'immada xadiidkan ku bilaabatay mu-alafaadkooda waxaa ka mid imaamu albukhaari raximahullah fii saxiixihi awalu xadiid uu sheego fii saxiixihi waa xadiidkan inama alacmaalu binniya wa inama likulli imri'in maa nawaa xadiidkanna nebiga sala allahu caleyh wasalam wuxuu ku sheegay acmaasha sixadeedu inay ku xiran tahay niyada acmaasha sixadeeda iyo in qofka muslimka yacni ilaahay uu ka aqbalo ay ka ansaxdo waxaa shardi u ah inuu niyeysto ilaahay dartii subxaana wa tacaalaana uu u sameeyo lidaalika ahlucilmiga qaar ka mid waxay soo qadaraan inamaa sixatu alacmaali binniya sixada camal acmaasha waxaa waaye un niyada macnaha qofka inuu niyadiisa soo xaadiriyo inuu ikhlaas u sameeyo ikhlaaskana waa labada shardi ee loo shardiyo qofka muslimka camalkiisa inuu saalix noqdo labada shardi loo shardiyo mid ka mid ah waa alikhlaas ikhlaas haddii la waayo camal saalixa ma jiro walidaalika qur-aanka in badan waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu xiriiriyaa aliimaan walcamalu saalix camalkana mar walba waxaa shardi waa inuu saalix yahay saalixna ma noqonayo ilaa an yakuuna khaalisan sawaaban ilaa inuu noqdo mid khaalis ah oo ilaahay dartii subxaana wa tacaala loo samaynayo hadyigii nebiga waafaqsan calayhi salaatu wasalaam ikhlaaska in badan waa la sheegaa laakiin haddana tadbiiqintiisa aaday u dhib badan taha sida culammadu ay yidhaahdeen bacdu salaf raximahumullah waxaa laga sheegay inay yidhaahdeen naftayda kulama jihaadin intaan ikhlaaska kula jihaad macnaa wax iga daran naftayda oon kula dagaalamo ma isoo marin oo ikhlaaska ka badan ama ka weyn ikhlaaska waxa ugu badan oo ay naftooda kula diriiri jireen waa alikhlaas lilaahi caza wajala alimaam ibnu lqayim raximah ullah fi lfawaa'id wuxuu sheegay markuu ikhlaaska ka hadlay iyo ahamiyadda uu leeyahay wuxuu yidhahday ikhlaasku suuragal maaha rajana ha ka qabin ilaa inaad laba arrin gowracdo ood ka takhallusta mooyaane marka hore intaadan u gudbin ikhlaaska labadaas arrin adoon ka takhallusin suuragal ma ahan buu yidhahda in ikhlaas aada la timaado ha rajaynin arrinta koowaad wuxuu yidhahda waa aطamacu fi اdunyaa yacni طamaca iyo rabitaanka iyo maaragtay qofka adduunyada inuu u isticmaalo wixii a yani ilaahay subxaana wa tacaala loogu dhowaan lahaa calaa kullin adduun jacayl inuu qofka ku jiro waa wax ikhlaaska hor istaagayo arrinta labaad ee qofka ikhlaaska ka hortaagan ee la rabo inuu iska wareejiyo intuusan ikhlaaska ku dadaalin waxaa waaye buu yidhahda xubu hanaa ammaan jacayl labadaas cudur haddii aad qabto ikhlaaskaagu waa adagyah inaa ikhlaas la timaado culeys badanaa ku jira qofku haddii adamac fi dunya uu ku weyn yahay waxaa laga yaabaa camalkii saalixa ahaa camalkii wanaagsanaa ee uu qabanayay oo sharciga waafaqsanaa inuu u sameeyo liajli dunyaa soo dhaqaalo uga helo soo dadka qaar ugu dhowaado si uu hanti ugu helo iyo ujeeddooyin noocaasoo kale ah oo ku tacalluqda isagoo mansib ugu gaaro adamac fi dunya hadduu ammaan jecel yahana waa la mid oo camal walba uu qabanayo waxaa laga yaabaa inuu is yihahdo ha lagu ammaano ha lagu yidhaahdo allailah fulaan waa nin fiican waa nin geesi waa nin deeqsi markuu wax sadaqaysanayo inuu is yihahdo waa nin deeqsi ha lagu yidhaahdo markii uu dad wax barayo ama uu wax baranayo inuu is yidhaahdo waa nin maaragtay cilmiga ku fog ha lagu yidhaahdo markii uu jihaad fii sabiili llaahi ku jiro inuu is yidhaahdo waa nin geesi ha lagu yidhaahdo waa xubu hanaa waa ammaan jacayl ayadana ikhlaaska waa ku horgo-an tahay labadaas cudur markuu sheegay ayuu wuxuu yidhi labadaas cudur daawadooda ayuu ka hadla marka adamac fi dunyaa wuxuu yidhahda waxaa daawo u ah qofka inuu ku fakiro ou xasuusto ou naftiisa ku waaniyo wax ilaahay subxaana wa tacaala uusan u qorin inuusan cunaynin risqigu waa qoran yahay qofku markuu caloo uurka hooyadii ku jiraa loo qoray wuxuu cuni lahaa waxaad cuni lahaydna ku gefi maayaan wax ilaahay uusan kuu qorinna heli maysid inuu taa naftiisa ku waaniyo ou xasuusto taa waxay ka saaraysaa marka in wixii aakhiro uu ugu shaqaysan lahaa u isticmaalo liajli dunyaa inuu addunya darteed u isticmaalo tan labaad ee ah xubu hanaa ama ammaan jaceelka wuxuu soo qaatay xadiidkii nebiga sala allahu alay wasalam nin acraabiya inuu ku yidhi yaa rasuula allah ina madxii zaynun wa dammii shayn markaasuu yidhi nebig alay salatu salaam daaka allah kaasi waa allah buu yidhi ammaantaydu waa wanaagsan tahay demmigayga dhaleecayntayduna waa xun tahay buu yidhi nebiga alay salatu salam wuxuu yidhi kaasi waa allah marka inaad xasuusato oo naftaada ku waaniso haddii ilaahay subxaana wa tacaala ku ammaano ilaahay kor kuu qaado cid hoos kuu dhigi karta inaysan jirin haddii ilaahay hoos kuu dhiga cid kor kuu qaadi karta inaysan jirin idan dadka dhan hadday ku ammaanaan ay ku yidhaahdaan hebelow nin fiicanaa tahay waxay kuu faa'iideynayaan iyo waxay kuusoo kordhinayaan midna lama arko haddii alla agtii aadan ka wanaagsanayn waxba kuusoo kordhi maayaan haddii allah subxaana wa tacaalaa agtiisa aad qof wanaagsan ka tahana dadka dhammaantood hadday ku dhaleeceeyaan oy ku duraan ee wax kaa sheegaan waxba kaa nuqsaami maayaan maxaa yeele cinda allah ad ku sarraysaa ilaahay qofkuu kor u qaado cid hoos u dhigi karta ma lahan qofka ilaahay hoos u dhigana cid kor u qaadi karta ma lahan qofka markuu taa niyaddiisa uu yacni xaadirsado ou naftiisa ku waaniyo ou yacni ka saaro xubu hanaa iyo adamac fi dunyaa labadaas markuu dabxiyo u gowraco markaas ha ku dadaalo buu leeyahay ibnulqayim ikhlaaska laakiin inta labadaa ku hortaagan yihiin waa laba caa'iq oo kaa hortaagan in maaragtay aada ikhlaaska la timaado xadiidkan marka nebiga sala allahu alay slam wuxuu sheegay acmaasha sixadeeda in ay tahay bis biniya niyada inay ku xihan tahay niyadu marka waa wax aad iyo aada u weyn niyadu waa midda lagu kala soocayo caadaadka iyo cibaadaadka wixii inay caado kaa yihiin iyo inay cibaado yihiin waxaa lagu kala soocaa biniya markaad sooman tahay haddii ujeeddadaadu ay tahay inaad cuntada keliya iska dhaafto si aad caafimaad u hesho cudurro aad ku haya aad uga fiicn aad yani uga biskooto takhtar kuu qoray taas waa caada haddana waa imsaaq waa afhaysasho laakiin mid cibaadaa ma aha laakiin haddii aad u soomto in ilaahay subxaana wa tacaala uu ku amray alla uu kugu farad yeelo soomkaas saas aad u niyeysato waa cibaada marka niyadu waxaa lagu kala saaraa bayna alcaadaat waalcibaadaat wax lagu kala farqiyo lagu kala sooca waayo ixtisaabka iyo waxyaalaha niyada ku tacalluqana dadku aada iyo aaday ugu kala horeeyaan ama ugu kala sarreeyaan lidaalika laba qof oo tukanaya oo salaad ku jira ayaa waxaa laga yaabaa salaadooda inay ugu dhexayso kamaa beyna asamaa'i waalardi bixasbi nniya ninkaa niyadiisu waa mid xaadir waa mid uu ku khushuucayo waa mid uu ku tadabburayo waa miduu salaada la socdo ixdaaru niyu leeyahay midna waa kaafilu waa maqanyah labada mid walboo ka midana fii hay-atihi waa nin tukanayo oo rukuucayo oo sujuudaya salaadahoodana farqi weyna udhexeeya waxay ku kala horeeyaan waa niyada marka niyadu waa asalka niyadu waa asal nebigu sal ly slm wuxuu yidhi wainamaa likulli wainamaa limri'in wainamaa likulli imri'in qof walbana waxaa u sugnaaday maa nawaa waxa uu niyeystuu leeyahay faman kaanat hijratuhu ila allahi wa rasuulihi qofkii hijradiisa allah iyo rasuulkii xaggii ay ahaatay oo alla yacni ilaahay dartii u hijrooda fa hijratuhu hijradiisu ila allahi wa rasuulihi waman kaanat hijratuhu lidunyaa qofkii u hijrooda adduunyo darteed yusiibuhaa ou asiibayo ou helayo aw imra'atin yatasawajuhaa ama naag uu guursanayo qofka u hijrooda qof dumar uu guursanayo qofka u hijrooda fa hijratuhu hijradiisa ilaa maa haajara ilayhi waa wuxuu u hijrooday markuu nebigu lahaa alayh salatu salaam faman kaanat hijratuhu ila allahi wa rasuulihi waa soo celiyey ila allahi wa rasuulihi fa hijratuhu ila allahi wa rasuulihi laakiin markuu sheegay ninkii adduunye u hijrooda ama haweenay uu guursanayo u hijrooda ma dhihin fa hijratuhu ila dunyaa lafdigii macnaha lama soo celcelin ee wuxuu yidhahday fa hijratuhu ilaa maa haajara ilayhi bacdu shuraax waxay yidhaahdeen waxaan loo soo celinaynin waxay tahay oo la ishaarayaa inay liidato adduunyada inay adduunyada wax liidata ay tahay oo hooseyso maadaama ahmiyad weyn aysan lahaynna aan la soo celcelin lafdigii fa hijratuhu ilaa maa haajara ila wuxuu hijrooday ayuu qofkaasi leeyahy hijradiisu waa wuxuu u hijrooday wuxuu u hijrooday helaya hijraduna bimacnaa waa gooyn waa didul wasli xiriirintay kasoo horjeedaa waa ka tegid sharci ahaanna waxaa la yihahdaa in la faaruqo min bilaad yacni laga tago min bilaadi alkufri loona hijroodo ilaa bilaadi alislaam asoo qofka markaa diintiisa fidno uga baqaya ama yani sidaasoo kale doonayo inuu diintiisa oogo haddii matalan aan loo ogoleyn shacaa'ir lislaam inuu muujiyo meeluu ku muuji karo diinta islaamka inuu u hijroodo hijro kaleo waxaa jirta mar walba qofka laasimaysa oo ah inuu ka hijroodo ka dheeraado macaasida inuu macaasida ka fogaado taas mar walba waa madluub waalmuhaajiru man hajara maa naha allaahu canhu maa naha allaahu warasuulu maa naha allaahu canhu muhaajirku waa qofkii ka hijrooda wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu ka reebay allah rasuul waxay ka reebaan qofkii ka dheeraadana waa muhaajir hijradaas ma aha miduu bilaadka ka tegayo laakiin wuxuu ka tegayaa macaasidii iyo dunuubtii uu galaya ayuu ka fogaanaya xadiidka labaad can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alay wslam nabiga alayh isalaatu wasalaam wuxuu yihi ina allaha laa yanduru ilaahay subxaana wa tacaala ma fiirinayo ilaa suwarikum xadiidka hadda aan soo marnay cumar radia allaahu canhu dadka qaara waxay sheegaan in sawalwuruudkiisa uu ahaa ninkii la dhihi jiray muhaajir ummi qays loo yaqiinay oo la yidhi ummi qays darteedu u hijrooday oo magaalada madiine intay u hijrootay naagtaasuu doonaya darteed ayuu uga daba hijrooday u aaday markuu nebigu yidhi alay slat slaam ow imra'atin yankixuhaa ow imra'atin yusiibuhaa alfaada qaar ku jirtay waxay yidhahdeen ninkaas ayaa sawalwuruudka xadiidka ahaa xaafid ibnu rajab raximahullah wuxuu leeyahay sawalwuruudka xadiidka ma aha muhaajir ummi qays qisadiisu way jirtaa xadiidkan laakiin sababtu u soo arooray arrintaas ma ahan xadiidka sababta usoo arooray arrintaa ma aha can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina allaha alle laa yanduru ma fiiriyo ilaa suwarikum hay-adihiinna iyo qaababkiinna alla ma fiiriyo suuradihiinna alla ma fiiriyo wa amwaalikum iyo hantidiinna ilaahay ma fiiriyo walaakin yanduru laakiin alla wuxuu eegaahu fiiriyaa ilaa quluubikum quluubtiinna wa acmaalikum iyo acmaashiinna maxalnu nadar walictibaar waxa waaye alla subxaana wa tacaala uu ka yani ka fiirinaya addoonka waa quluubta addoommada wuxuu ka fiirinaya waa quluubtooda iyo acmaashooda laakiin alla ma fiiriyo subxaana wa tacaala suwarka addoommada siday u kala qurxoon yihiin inay cadyi qofku cad yahay inuu madow yahay inuu dheer yahay inuu gaaman yahay midna alla ma fiiriyo subxaana wa tacaala dhammaantood alla asaa abuuray asaana hay-adahaas iyo qaababkaas kala duwan u abuuray hantidoodana alla ma fiiriyo subxaana wa tacaala inay hanti badan yihiin iyo inay hanti yar yihiin midna laakiin wuxuu alla fiirinaya subxaana wa tacaala waxaa waaye ilaa quluubikum wa acmaalikum quluubtiinna iyo acmaashiinna riwaayadda wa acmaalikum waa riwaayatu muslim riwaayadda dhahaysa wa acmaalikum xadiidkuna waa muttafaqun calayhi biduuniha oo aysan ku jirin wa acmaalikum riwaayaddaasna waa muhim jiddan maxaa yeele dadka qaara waxay yidhaahdaan oo caado ay ka dhigteen khaasatan dadka asxaabu almacaasi wadunuub ah markaad tidhahdo war dembigan iska dhaaf wuxuu ku leeyahay ilaahay baa quluubtayda og qalbigaygu anugu waa nadiif qalbigaygu waa wanaagsan yahay laakiin waxaan aad arkaysid ma aragtay qalbigayga ayaa ka fiican qalbiga waa wanaagsan yahay aniga xumaanta aan samaynaya ha fiirinine qalbigaygu waa wanaagsan yahay xujo ma aha qalbiga waa wanaagsan yahay warkaasuna waa war aan saxiix ahayn hadduu qalbigaagu wanaagsan yahay acmaashaadaa wanaagsanaan lahayd maxaa yeeley fasaad ulcamal wuxuu daliil u yahay fasaad uldaahir wuxuu daliil u yahay fasaad ulbaatin in qofka baatinkiisu uu faasid yahay nebigu sala allahu alay slam wuxuu yidhaahday alaa ina fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kulluh wa idaa fasadat fasada aljasadu kulluh alaa wahiya alqalb jirka waxaa ku jirta ximin haddii uu fasahaado hadday fasahaado jirka dhan waa fasahaadaya hadday wanaagsanaato ximintaasna jirka dhan waa wanaagsanaanaya waana qalbiga qalbigu hadduu wanaagsan yahay marka acmaashaa wanaagsanaanaysa hadduu qalbigu faasid yahana acmaashuna sidoo kale maxaa yeele qalbiga asigaa asala marka rasuulka caleyhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay alla wuxuu fiirinayaa ilaa quluubikum quluubtiinna iyo wa acmaalikum acmaashiinu alla fiirinaya meeshaasaa marka qofka laga miisaamaya haddii qalbigiisa iyo camalkiisu wanaagsan yahay ilaahay agtiisa waa qof wanaagsan haddii acmaashiisa camalkiisa iyo qalbigiisa uu liitana ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa waa qof liita waxa alla marka uu qofka ku miisaamayo waxaa waaye waxa qalbigiisa ku jira iyo camalka uu samaynayo labadaasaa loo fiirinaya xadiidkaana wuxuu la mid yahay qowlullaahi subxaana wa tacaala ina akramakum cinda allaahi atqaakum yacnii bayaan buu u yahay waxaa idinkugu karaamo badan ilaahay agtiisa kuwa idinkugu taqwada badan waxa la fiiriye waa maxay taqwada lama dhihin waxaa idinkugu karaamada badan waa kuwa idinkugu qurxoon kuwa idinkugu hantida badan kuwa idinkugu nasabka weyn midna lama dhihin laakiin alle subxaana wa tacala wuxuu yidhahda atqaakum kuwa idinkugu cabsida badan idinkugu taqwada badan kuwaasaa ma aragtay idinkugu karaamo badan nebigu markii la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam man akramu nnaas wuxuu yidhaahda atqaahum lilaah dadka yaa u karaamo badan rasuulka ilaahayo wuxuu yidhaahda kuwa ugu cabsida badan kuwa ugu taqwada badan ayaa ugu karaamo badan marka karaamada iyo wanaagga iyo khayrku waxay ku xihan yihiin qofka siduu u wanaagsan yahay cinda allaahi casa wajalla bicamalihi saalix baabu xusn xusni lkhuluq wuxuu baabu yahay buu yidhaahdaa akhlaaqda wanaagsan akhlaaqda wanaagsan can anasin radia allahu canhu qaala wuxuu yihi kaana rasuulu llahi sala allah alay slam nabiga caleyh salaatu wasalaam wuxuu a axsana annaasi kan dadka ugu wanaagsan buu ahaa khuluqan xagga akhlaaqda nabiga caleyh salatu salaam wuxuu ahaa kan dadka ugu wanaagga badan xagga akhlaaqda ilaahayna wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wa inaka la calaa khuluqin cadiim markuu rasuulkiisa ka hadlayay wa inaka la calaa khuluqin cadiim nebi maxamedow waxaad ku sugan tahay akhlaaq aada iyo aada u weyn oo aada iyo aada u sarraysa can cabdillaahi bni camrin radia allahu canhuma anahu dakara rasuula allahi sal l slam rasuulka caleyh salatu wasalaam ayuu sheegay faqaala wuxuu yihi in lam yakun faaxishan walaa mutafaxisha nebiga caleyhi salaatu wasalaam ma ahayn faaxishan mid fuxshi iyo hadallo xun u saaxiiba ma ahayn walaa mutafaxishan mid fuxshiga iyo xumaanta iska yeelyeela oo iska keenana ma ahayn wa qaala wuxuu yidhi cabdullaahi qaala rasuulu llahi sal l slm rsulka alle wuxuu yidhi ina min khiyaarikum axaasinakum akhlaaqan kuwa idinkugu akhyaarsan waxaa ka mida kuwa idinkugu akhlaaqda wanaagsan ina min khiyaarikum khiyaartiinna waxa waa ama kuwa idinkugu akhyaarsan axaasinakum waa kuwa idinkugu wanaagsan akhlaaqan xagga akhlaaqda can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam nebiga calayi salatu slam wuxuu yihi akmalu lmu'miniina iimaanan mu'miniinta kuwa kan ugu kaamilsan ugu dhammaystiran xagga iimaanka axsanuhum waa midka ugu wanaagsan khuluqan xagga akhlaaqda diinta islaamka xusnulkhuluq aada iyo aada u boorisay xusnulkhuluq macnaheedu waxaa waaye alta-adub bilaadaab asharciya qofka inuu ku dhaqmo uu ku edabsado aadaabta sharciga ah aadaabta qur-aanka kariimka iyo sunnada nebiga sala allahu alay slam ay fareen oo ilaahay subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisa waxay amreenna uu la yimaado wax allaya rasuul ay ka tageenna uu ka haro taasaa asal u ah taasaa asal u ah xusnu lkhuluq nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay inuu miisaanka cusleynayo yowma alqiyaama akhlaaqda wanaagsan waa waxa ugu badan ay dadka jannada ku galayaan fadaaisheeday ka mid tahay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey can aktari maa yudkhilu nnaasa aljanna waxa ugu badan ee dadka jannada gelinaya nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yihahda taqwa allaahi wa xusnu lkhuluq waa alla taq ilaahay inuu ka boqo qofka waa taqwada ilaahay iyo akhlaaqda wanaagsan labadaasaa ugu badan waxaa dadka jannada geynaya oo jannada gelinaya qofka mu'minka marka aadaabtiisa iyo akhlaaqdiisa inay tahay mid ku taagan waafaqsan ilaahay subxaana wa tacaala sharcigiisa waa wax aada iyo aada muhiim u ah min xusni lkhuluqna waxaa ka mid ah wixii kasoo horjeeday axaadiidta hadda aan sheeg yani min xusni lkhuluq waxaa ka mid wixii axaadiidtu hadda amraysa waxyaalaha axaadiidtu ay reebtana waa min suu'i lkhuluq waxaa ka mid ah alfuxshu watafaxush qofka inuu caado ka dhigto hadallada xunxun iyo inuu iska yeelyeelo waxyaalaha xunxun inuu ku hadlo waxaa ka mid ah wax walba oo sharciga khilaafsan waa min suu'i lkhuluq akhlaaq darraday ka mid tahay wixii sharciga khilaafsan wixii sharciga waafaqsanna waxay ka mid tahay min xusni lkhuluq akhlaaqda wanaagsanay ka mid tahay qofka mu'minka waxaa la rabaa marka inuu siiradii nebiga sala allahu caleyh wasalama iyo shamaa-ishiisa iyo taariikhdiisa uu akhriyo iyo saxaabadii ridwaanullaahi calayhim iyo a'imatu salaf ou ka akhlaaq dhigto akhlaaqdooda rasuulka caleyhi salaatu wasalaam markaa xayaatadiisu u fiirsato jawaanib badan waxaad arkaysaa sida ilaahay ku sifeeyey subxaana wa tacaala inuu yahay wa innaka la calaa khuluqin cadiim alla uu ku sifeeyey waxaa noo imaan doonta axaadiida qaar rasuulka caleyhi salaatu wasalaam bacdu alacraab ay go- ku jiidayaan ilaa jambigiisa ama dhinaciisa uu saameeyey oo raad uu ku yeeshay oo ay leeyihiin ilaahay maalkiisa wax naga sii adiga iskama liida maalka ilaahay wax ka keen rasuulka caleyh salatu salaam uu qoslayo waxay ka mid tahay xilmigiisa iyo dulqaadkiisa caleyhi salaatu wasalaam cumar ibnu khadaab radia allaahu canhu nin la yidhaahdo alxur ibnu qays oo min quraa'i saxaaba ka mid ahaa ayaa waxaa u yimid ninay qaraabo yihiin markaasuu yidhi waxaan rabaa inaan u galo amiirkan ee iiga idan dalab cumaruu ka wada radia allaahu canhu cumar radia allahu canhu waa u idmay markuu u galay hadallo kulul ayuu cumar kula hadlay inuusan cadaalad wax ku qaybin inuusan si siman wax u bixin hadallo noocaas uu isticmaalay cumarna markaas waa amiiruulmu'miniin radia allaahu canhu wuxuu awoodaa inuu ka aarguto ciqaabo cumar waa carooday markaasaa xur radia allahu canhu wuxuu yidhaahday yaa amiira almu'miniin yaquulu allahu caza wajalla khudi alcafwa waamur bilcurfi waacrid can iljaahiliin wa ina hada min aljaahiliin buu yidhahda aayaddiibu usoo qaatay ninkaanna jaahiliintuu ka mid yahay buu yidhahda ilaahayna wuxuu yidhahda cafwiga qaado khudi alcafwa waamur bilcurfi waacrid can iljaahiliin jaahiliintana ka jeeso marka jaahiliinta la leeyahay ka jeeso oo iska cafiyo iska dhaaf rasuulka ilaahayu ninkaanaa ka mid yacni cumaru ninkaanaa ka mid a waa min aljaahiliin uu ka mid yahay cumar radia allahu canhu waa ka joogsaday wa kaana waqaafan cinda kitaab illaah cumar radi allahu canhu waxau ahaa mid istaagid badan kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa hadalkaas markuu maqlay oo aayaddii loo sheegay cumar radi allahu canhu waqaf waa istaagay waxay ka mid tahay min xusni lkhuluq akhlaaqda wanaagsan ay ka mid tahay waxaa tusaale u ah markii nebiga sala allahu alay wasalam lagu tusaalayo acmaashiisa iyo afcaashiisa ninkii acraabiga ahaa ee masjidka ku kaadiyey oo saxaabada radia allahu canhum ay zajriyeen nabiga caleyh salatu salam wuxuu yidhaha dacuuhu ka leexda markuu kaadidii dhammaystay ayuu nebigu sala allah alay slam wuxuu amray in wadaan biyaa la keeno oo lagu shubo meeshii uu ku kaadiyey caraabigii waxaa jirtay ninkii caraabiga ama xadiid ku jirtay ninkii caraabiga ah inuu yidhi allaahuma arxamnii wa muxamadan walaa tarxam macanaa axadan ilaahu aniyo muxamed noo naxariiso maceennana cid kale ha u naxariisan ilaahu labadeena naxariista nagu koob in badan xadiidkaas ama qisadaas markay sheegayaan dadka qaar waxay sheegaan allaahuma arxamnii wa muxamadan inuu ninkii caraabiga yidhi markuu nebigu sala allah alay slam ka celiyey dadka oo ka difaacay wanaaggaasna uu saameeyey ninkaas laakiin xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay waxaa horreysay qowlkiisa allaahuma arxamnii wa muxamadan hadalkiisaa horreeyey xadiidku waxaa ku jirtay uma qaama ilaa daa'ifatin min almasjidi fabaala fiiha waa ku kaadiyey markaa kadib markuu hadalka yidhi kadib ayuu kaadiyey acraabiga kaadidiisaa dambeysay marka celinta marka nebiga sala alla alay slam uu saxaabada ka celiyey laba faa'iidaba waa ku jirtay ninkan acraabiga ah meesha uu ku kaadiyey haddii hal mowdic uu hadda ku kaadiyey haddii la eryado la racdeeyo waxaa laga yaabaa in kaadidu meelo badan ay gaarto waxaana fiican in in yacni fasaadkii halkii meeluu ku dhacay in lagu koobo si sha ay u yaraato nijaasada intay gaari lahayd mawaadic kaleo masjidka ka mid a faa'iido kalena waa ku jirtaa waxay tahay in xif yacni xifdu sixatihi ninkaas caafimaadkiisa in la ilaaliyo qofka haddii kaadida lagu kala gooyo waxaa laga yaabaa cudurro badan inay uga yimaadaan ay saameyn ku yeelato kaadidii lagu kala gooyo laakiin nebiga alay slat slam waa ka celiyey ka leexda buu yidhahda waxay daliil u tahay akhlaaq wanaaggii nebiga sala allahu calayhi wasalam ee uu ku sifaysnaa waxaa la mid ah ninkii nebiga sala allahu alay slam u yimid ee yidhi yaa rasuula allah idan lii fi zina rasuulka ilahu zina io idan buu yidhi asagoo og ina zinada xaaraam tahay wuxuu leeyahy rasuulka ilaahi inaan zinaysta io ogolow saxaabadu waa zajriyeen way canaanteen nebiga calayh salatu slam wuxuu yidhahda ka leexda udnu soo dhowow waa soo dhoweeyey ilaa uu nebiga soo hor fadhiistay calayhi salaatu wasalaam meel aada iyo aada u wanaagsan uu nebiga wax ka tusiyey wuxuu yidhaahday hooyada ma la jeceshahay zinada in hooyadaa laga zinaysta adigu ma jeceshaha markaasuu yidhi laa ya wallaahi yaa rasuulallah dhaaruu ku adkeeya allaan ku dhaartay rasuulka ilaahi ma jecli buu yidhahda markaasuu yidhi walannaasu yuxibuuna liummahaatihim dadkuna hooyooyinkood lama jecla adiga haddaadan hooyadaa la rabin ragga kalena hooyooyinkood lama rabaan markaasuu yidhi habaryartaa ma la jeceshaa eedadaa ma la jeceshaa walaashaa ma la jeceshaa dumarkii eheladiisaa usoo tiriyey mar walbana wuxuu nahaa nabig alay slatu salaam wala nnaasu yuxibuuna liummahaatihim likhaalaatihim licammaatihim liakhawaatihim dadka lama jecla sidaa adigu u jeclayn kadibna nabig alay slatu slam xabadku inta gacanta ka saaray ayuu yidhi allaahuma hdi qalbah ilaahu qalbigiisa hanuuni ninkii asoo qanacsan ayuu nebiga ka tegay sala allahu calayhi wasalam oo meesha majliskii ka istaagay waxyaalahaas marka waxay tusaale u yihiin akhlaaq wanaaggii nebiga sala allahu caleyh wasalam iyo dulqaadkiisa iyo sabarkii uu usoo maray dacwada rasuulka sala allahu caleyh wasalam uu dadku u dhibrinayey oo bilati hiya axsan ku gaarsiinayay marka xusnu lkhuluq waa waasic axaadiidu kusoo aroortana waa badan tahay laakiin qofka mu'minka waxaa la rabaa ama daabidba u ah inuu qofka ku yacni ku takhalluqo ama akhlaaq uu ka dhigto aadaabta sharciga ah asoo markaa raacaya siirada dadka saalixiinta oo nebiga ugu horreeyay sala allahu caley wasalam iyo asxaabtiisa baabulxilmi walanaah wuxuu baabu yahay dulqaadka iyo iyo xasiloonidiiyo deganaanta baabulxilmi wuxuu baabu yahay dulqaadka walanaah iyo ukaadsiga macnaha tartiibsasada ama qofka inuu dulqaato yacni inuu u kaadiyo inuusan degdegin alanaah waxay kasoo horjeedaa alcajala oo degdegi ah can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala alla ly slam nabiga alay salatu slam wuxuu yihi ashaja ashaj cabdilqays ninkii la dhihi jira alashaj waa la qabay u ahayd oo wafdi cabdilqays la socday nebiga calayh salatu salaam wuxuu ku yidhi inna fiika khaslatayni waxaa kugu sugan buu yidhi laba khasladood laba sifo ayaad ku sifaysan tahay yuxibuhum allaahu ilaahay subxaana wa tacaala uu jecel yahay alxilmu dulqaadka iyo walanaatu iyo ukaadsiga deganaanta xasiloonida labadaa sifo oo alla uu jecel yahay subxaana wa tacaala ayaa kugu sugan buu yidhi nebigu sala alla alay slam xadiidkan rasuulka alay slat slam wuxuu sheegay labadaa sifo inay yihiin laba sifo ilaahay jecel yahay alxilmu walanaah xilmigu waa dulqaadka inuu qofka dulqaato oo naftiisa uu ka xabiso ka celiyo in caradu ay dafto ay qaadato oo bimujarad uu caroodo ama ay wax maaragtay wax oo yacni een asiga xumaan geliyo uu arko inuu markiiba yacni radulficli sameeyo waxaa la rabaa inuu xilmi la yimaado oo dul qaato iyo alanaa oo ah xasilooni kasoo horjeeda alcajala isticjaalka iyo deg deg labadaas sifo waa laba sifo ilaahay subxaana wa tacaala jecel yahay lidaalika culamada qaar waxay ku fasireen alxilm caqli bay ku fasireen sababta waxay- wax- sababtuna waxaa waaye xilmigu ama dulqaadku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha sababaya caqliga macnaha xilmigu iyo dulqaadku wuxuu daliil u yahay caqliga qofkaasi inuu qof caaqila uu yahay qofka maaragta degan oo dulqaadashada badan leh baabu rifqi walliin wuxuu baab yahay rifqigii u dhibrintii iyo walliini jilaaca in la jilcanaado iyo in qofka dadka mu'miniinta loo dhibriyo can caaishata radia allahu canha ana rasuula اllahi sal ly slama qaala wuxuu yidhi ina allaha rafiiqun xadiidka hore alxilm walanaa alimaam ibnu cuthaymiin raximah llah fii sharxi riyaad الsaalixiin wuxuu leeyahay xilmiga iyo dulqaadku macnaheedu ma aha qofku inuu waxwa yani dareena uusan lahayn oo la iskaga dul soconayo ujeedadu ma ahan buu leeyahay laakiin waxaa waaye meeshii dulqaad u baahan inuu u dulqaato wixii aan dulqaad mudnaynna wixii markaas sharciga waafaqsan ee uu ka dhihi karo uu ka yidhaahdo laakiin xilmiga macnaheedu maahan buu leeyahay qofku inuu iska hogto oo mar walba uu yidhi aniga waa dulqaadanaa asoo haddana laga yaaba mararka qaar in maxaaribta alla subxaana wa tacaala hortiis lagula imaanayo mukhaalafaad badan lala iman inu yidha waa dulqaadanaya ma aha ujeedadu taas ee xilmiga ma- yacni een, maxmuudka ah waa midka ah fii mowdicihi waa midka meesha loogu talagala dhacaya kaas waaye buu yidhaah can caaishata radia allahu canha ana rasuula اllahi sal ly slama qaala nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yihi ina allaha allah rafiiqun yuxibu rifqa ilaahay waa rafiiq waa mid dhibrin badan yuxibu rifqa rifqigana alla waa jecel yahay fi lamri kullihi arrimaha oo dhan arrinka oo dhan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu jecel yahay rifqi wa akhrajahu muslimun muslim ayaa soo saaray bilafdi ina allaha rafiiqun ilaahi waa rafiiqu yuxibu rifqa rifqigan alla waa jecel yahay wa yucطii cala rifqi alla rifqiga wuxuu ku bixiyaa maa laa yucطii wuxuusan ku bixin cala alcunfi cunfiga iyo ad adeega cunfiga waa shidada iyo ad adeega wamaa laa yucطii iyo wuxuusan alla ku bixin uusan ku siin calaa maa siwaahu wixii ka soo hara ina allaha rafiiqun yuxibu rifqa xadiidkan nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegayaa in ilaahay subxaana wa tacaala rifqiga jecel yahay waxaa laga qaadanayaa marka ilahay inuu ku sifaysan yahay sifatulmaxaba adiladeeduna waa badan tahay laakiin xadiidkan adiladaasuu ka mid yahay inuu alla subxaana wa tacaala ku sifaysan yahay sifatulmaxaba ilaahay subxaana wa tacaala marka wuxuu jecel yahay rifqiga dhibrinta alrifqu waa allutf macnaha dhibrin iyo in qofka uu jilcanaado fi lqowli waalficli labadaba inuu ku jilcanaado waxayna ka soo horjeedaa cunfiga rifqiga wuxuu ka soo horjeedaa cunfiga shiddada waxyaalo aan lagu bixin oo qofka uusan ku gaari karin ayuu wuxuu ku gaarayaa rifqiga in badan yacni u dhibrinta rifqiga sida xadiida caaisha radia allaahu canhaa noogu imaanayo kan ku xiga een, shayga uu galo waa qurxiyaa shayga laga siibana waa xumaadaa shayga haddii rifqi laga siibo wuxuu noqonayaa shay xun oo liita ayuu noqonaya caaisha radia allahu canha waxay leedahay ina rifqa laa ya- nabiga alay slat slam wuxuu yidhi ina arifqa laa yakuunu fii shayin rifqigu shay dhexdii ma ahaado ilaa zaanahu ilaa waa qurxiyaa walaa yunzacu min shayin shay rifqi lagama siibo ilaa shaanah ilaa waa xumeeya shaygaas wuxuu noqdaa shay xun shaygii rifqigu ka maqan yahay macnaha mid liita oo xun buu noqonaya asalku marka waxaa waay waa alrifq in loo rifqiyo loo dhibriyo dhibrinta iyo rifqiguna wax sida culammadu ay sheegeen waa qofka inuu rifqiga iyo dhibrinta la yimaado fii mowdici rifqi laakiin mararka qaar waxaa laga yaabaa meel rifqi aan wax ka taraynin in loogu baahdo cunfi waa suuragal waay culammadan waxay leeyihiin haddii cunfigaas loo baahdo laftirkiisaa rifqiya sharci ahaan asiga laftirkiisaa rifqiya sheikhu lislaam ibn taymiya tusaalow soo qaato wuxuu yidhaahday qofka gacantiisu hadday wasakh tahay ee uu damco inuu dhaqo waxaa laga yaabaa wasakda gaar yani wasakda gacantiisa ku taalla qaar ka mid a inaysan ka zuuleen ilaa bitakhshiin ilaa inuu ku adkeeyo maahane oo suulka ku xogo oo si fiican gacanta ugu dhejiyo si wasakdaas ay u fuqdo macnaha wuxuu ka wadaa waxyaalaha qaar waxaa laga yaabaa in loogu baahdo shidda laakiin waa hadday shiddadu tahay fii mowdicihaa markaasna rifqigay soo hoosgelaysaa ee kama baxsana saas oo kale waxaa dhahay sheikhu اlalbani raximah اllah fii bacdi ashridatihi mar rifqiga wax laga weydiiyey qaabkaasuu u sharaxay macnaha in rifqiga mar walba aan la dhehin meel walba waa rifqi meelaha qaar waxaa laga yaabaa in rifqiga uusan yacni dawaa u ahayn rifqiga macnaha oo ah jilcanaanta laakiin rifqiga sharciga ah waxa waaye mowdicu rifqina in rifqi lala yimaado mowdicu shiddana shidda lala yimaado ayada laftirkeedaana rifqiga shiddada fii mowdiciha haddii lala yimaado waa rifqi laakiin meelaysan lahayn haddii loola yimaado markaas waxay noqonaya cadamu rifqi asalku marka waa rifqi iyo dhibrin in loo dhibriyo qofka jaahilka ah qofka mararka qaar matalan tusaale ahaan qofka hadduu yahay qof mucaanid lilxaq qof xaqa diidan iska weyneysiinaya xujadii lagu oogay iska kibrinaya qofkaasoo kale waa laga yaabaa in lagu adkeeyo hadalka waana dhacdaa culimadu in hadalka ku adkeeyaan dhihi mayno markay hadalka ku adkeeyaan rifqigay ka tageen la dhihi maaye waxaa la leeyahay ninkan fii xaqihi insaa loola dhaqmaa rifqiya fii xaqi hada almucaanid insaa loola dhaqmo ayaa rifqi ah baabu taysiiri wata- watabshiir wuxuu baabu yahay fududaynta iyo bishaaraynta in dadka diinta loo fududeeyo loona bishaareeyo can anas bni maalikin radia allahu canhu can الnabiy salى اllah alay slam qaala nabiga alay slatu slam wuxuu yihi yasiruu fududeeya walaa tucasiruu hana adkaynina wabashiruu bishaareeya walaa tunafiruu hana eryina dadka diinta ha ka racdaynina u fududeeya oo ha ku cuslaynina u bishaareeya oo ha racdaynina saasuu leeyay nebigu sala allahu alay wasalam maxaa yeelay qof bisa- bisababika inuu kusoo hanuuno adduunka iyo waxa yaalle kaaga khayr badan tahay sida nebigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam laan yahdiya allahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumri nacam markuu la hadlaayay cali bni abi taalib radia allahu canhu wuxuu yidhahday in ilaahay uu kusoo hanuuniyo gacmahaaga hal nin ayaa kaaga khayr badan buu yidhi geela kuwiisa gedgeduudan oo carabtu ay jeclaayeen geelaas een, gedgaduudan waxaa kaaga khayr badan oo kaaga fiican oo kaaga wanaagsan in hal qof ilaahay subxaana wa tacaala gacantaada uu kusoo hanuuniyo marka u fududeeya dadka diinta oo ha ku cuslaynina saasuu leeyay nabiga calayhi salaatu wasalaam wabashiruu bishaareeya walaa tunafiruu hana eryina oo ha racdaynina fududaynta diinta la fududaynayo waa calaa wifqi sharci waa sida sharciga waafaqsanaa loo fududayna maxaa yeele hadda muddooyinka dambe waxaa badatay fududaynta diinta in dad badan ay dhahaan diinta waa in la fududeeyo macnaheeduna ay tahay calaa mukhaalafati sharci sharciga in la khilaafo in waajibaad laga tago in muxaramaad lala yimaado haddaad tidhaahdo shaygan waa xaaraamna la leeyahay ha- ha adkaynin diinta ma adke diintu ma adka xaqiiqa waa inaysan adkayn waa diin fudud waa diin sahala laakiin diinta islaamka in sidii ilaahay usoo dejiyay loola loogu dhaqmay sahal ku tahay saasay ku sahlan tahay maaha in la khilaafo oo lala yimaado waxyaalo aan diinta ka mid ahayn lagu soo daro waxyaabo badan kadibna la yidhahdo waa taysiir iyo fududayn wabashiruu bishaareeya walaa tunafiruu hana racdayninoo ha eriina saasuu yidhi nebigu sala allahu alay wasalam baabu alcafwi wasafxi wa kadmi algaydi wuxuu baabu yahay alcafwi wasafxi cafinti iyo wasafxi ka jeesashadii asafxi waa alcafwu maca alicraab in qofkii la cafiyo lagana jeesto la iska dhaafo wa kadmi algaydi iyo caradii qarinteeda qofka hadduu caroodo inuu caradiisa qariyo ilaahay dartii u qariyo asoo awoodi kara alcafwu maca almaqdira waa fadli weyn waayo macnaha in qofka uu cafiyo asoo awoodi kara intiqaam iyo argudasho inuu iska dhaafo inuu caradiisa qariyo asoo caradiisa yacni gudan kara oo ku aargudan kara inuu caradiisa qariyo ilaahay subxaana wa tacaala mu'miniinta waa ku ammaanay markuu jannadii alla sheegay subxaana wa tacaala kadib ucidad lilmuttaqiin wuxuu yidhahda aladiina yunfiquuna fi saraa'i waaldara'a waalkaadimiina algayda waalcaafiina can innaas wallahu yuxibu almuxsiniin aladiina yunfiquuna ama fi saraa'i waaldara'a waalkaadimiina algayda waa kuwa caradooda qariya waalcaafiina can innaas dadkana iska cafiya culammadu waxay leeyihiin alcafwu asalkiisu waa khayr iyo wanaag laakiin waxaa laga yaabaa fii bacdi almawa- ma- fii bacdi almawaadic in cafwiga laga fiican yahaba oo inaan la cafinba laga yaaba inay khayr badan tahay tusaale wuxuu usoo qaaday ibnu cuthaymiin raximahullah qofka faajirka ah ee daalimka ah ee dadka muslimiinta ah dhiigooda daadinay matalan waa qof qaatil oo aad dadka u dilo safaag ah waa la qabtay qof ehladaada ka mida buu dilay waxaa lagu yidhi qofkan ma laguu qisaasayaa mase diyaad qaadanaysaa oo qisaasta waad ka tanaasulaysaa xaaladaasoo kale qofkan waxaad og tahay haddii la daayo oo adiga aada cafiso berri dad kaloo muslimiin oo galaafanaya oo laynaya shartiisu waa shar ballaaran kanoo kale in la cafiyo miyaa fiican mase waxaa fiican in ciqaabta lagu qaado oo la qisaaso ujeeddada markaas adiga aad loo qisaaso u leedahana ma aha inaad adiga aar gudanaysid si muslimiinta shartooda shartiisa aad uga raaxayso wey xaaladaasoo kale waxay leeyihin culamadu waxaa fiican inaan la cafin inaan la cafin si ma aragtay qofkaas shartiisa loo dhaafiyo dadka muslimiinta ah laakiin al asl cafwigaa fiican marka maslaxaday ku xiran tahay asalkuna waa cafwi qofka muslimka ah inuu cafiyo cafwiguna wuxuu fadli leeyahay waa cinda almaqdira waa markuu awoodi karo argudasho macnaha وعن cائشhaةa رadي الله عنها qaalad waxay tihi maa darba rasuulu الlahi صلl ل sلم شhayئa qaطu nabiga عalaيه الsلaaةu وaسلاam shay ma garaacin bay tihi weligii biyadihi gacantiisa kuma garaacin وala امra'atan haweeney ma garaacin walaa khaadiman adoon ma garaacin ilaa an yujaahida fii sabiili الlah ilaa wadada alle inuu ku dagaalamo oo cadowga alla markaas uu gacanta ula taga maahane nebiga عalaيه الsلaatu وسلام cid kale u gacantiisa ku garaaci ma jirto wamaa niila minhu shayءu qaطu weligii nebiga عalaيه الsلaatu وسلام lama gaarin oo wax lagama sheegin fayantaqima uu markaa guto yani aar guto min saaxibihi saaxiibkii uu ka aarguto ilaa an yuntahaka ilaa in la dilaaciyo la jeexo shay-un shay min maxaarim illahi ilaahay maxaarimtii ka mida maahane qofki inuu ku dhaco wax muxaramaadka ka mida mooyaane nebiga alay slat slaam naftiisa weligii uma aargudan fayantaqima uu markaa aarguto nebigu lilaahi caza wajalla ilaahay dartiis markaasna intiqaamka nebiga wuxuu u sameynaya waa lilaah laakiin rasuulka alay isalatu wasalaam inta la gaaray ama wax dhiba asiga soo gaareen qofkii ku sameeyey kama aargudan ilaa an yuntahaka shay-un min maxaarim illaah fayantaqima lilaahi caza wajalla arrintaasna waxaa tusaale u ah cabdullaahi ibnu saba an cabdullaahi ibnu ubay ibnu saloon ra-iisu lmunaafiqiin nabiga alay slat slaam aada u dhibe waxyaaba badan uu ka sheegay dicaayado badan uu ka fidiyey waa ninkii yidhi lain rajacnaa ila almadiina layukhrijanna alacazu minha aladal asigoo alcaz ka wada asiga iyo wixii la jira aladalna ula jeeda rasuulka sala allahu caleyh wasalam dhib badan uu nebiga dhibay haddana markuu dhintay nebiga caleyhi salaatu wasalaam waa ku tukaday salaatu ljanaaza cumar radia allahu canhu ayaa isku dayay inuu ka celiyo markaasu wuxuu yidhi yaa rasuula allah atusallii calaa hada almunaafiq cumar a dhahay rasuulka ilah munaafiq anaa ku tukanaysaa markaasuu u tiriyey xumaanadiisii nebiga sala allahu alay slam wuxuu yidhaahday cumarow iga leexa buu yidhahda fa innii khuyirtu aniga waa la khiyaar geliye iga leexo khiyaargelintana nebigu wuxuu ula jeeday calayhi salaatu wasalaam istaqfir lahum aw laa tastakfir lahum in tastakfir lahum sabciina maratan falan yakfir allaahu lahum aayaddaas marka wuxuu yidhi waa la khiyaar geliyey ee faraha iga qaad waxaa ku jirta xadiidka inuu nebigu yidhi sala allah alay slam haddaan ogahay haddii aan ka siyaadiyo istikfaarta toddobaatan in loo dhaafayo haddaan ogahay waa ka siyaadi lahaa laakiin ilahay u dembi dhaafi maayo subxaana wa tacaala nebigu waa ku tukaday salaatu ljanaaza qamiiskiisana kafanaa looga dhigay haddana maca daalika nebiga aada u dhibay cabdullahi ibnu ubay ibnu salool rasuulka calayhi salaatu wasalaam ugama aargudan min nafsihi laakiin nebiga calayhi salaatu wasalaam waa caddeeyey munaafiqiinta iyo xumaanadooda iyo waxyaalaha ay ku sugnaayeen taasna waa lilaahi caza wajalla maxaa yeelay maxaarim illah ayay jeexeen laakiin rasuulka alay salatu wasalaam mantaqama linafsihi naftiisa uma aargudan can anas bni malikin radia allahu canhu qaala wuxuu yihi kuntu amshi waxaan la soconayay maca rasuuli llahi sal ly slam rasuulka alla maci wa calayhi ridaa-un waxaana nabiga dushii ah go- najraaniyun najraan loo nisbeeyey najraan lagu sameeyo haliidu lxaashiya darfihiisu ay adag yihiin fa adrakahu waxaa soo haleelay acraabiyun nin reer baadiye ah fajabadahu fajabadahu wuxuu ku jiiday biridaa'ihi go-iisa jabdatan shadiidatan jiidid daran ayuu ku jiiday nadartu waxaan fiiriyey buu yidhi ilaa safxati cunuqi rasuuli llahi sal slam rasuulka calay slat slam qoortiisa dhinacyadii dhinac ka mid ayaan fiiriyey waqad aharat bihaa xaashiyatu ridaa xaal ay saamaysay go-ii darfihiisa min shiddati jabdatihi jiiditaankii daran ee uu ku jiida awgeed uma qaala kadib wuxuu yidhi acraabigii yaa muxamed murlii min maali illaahi aladii cindak ii amar maalka alla subxaana wa tacaala xaggii iga amar alladii cindaka maalkaasoo agtaada maalkan aad hayse ilaahay uu leeyahay maalkaas alla wax iga sii oo ii amar macnaa adiga madahiidoo ka wadaa waa min maal illahi keen wax iga sii faltafata ilayhi rasuulu llahi sal ly slam rasuulka alayh slat slam acraabiga ayuu fiiriyey xaggiisa ayuu u milicsaday fa daxika nebigu waa qoslay huma amara lahu bicataa'in kadibna nebiga alay slat slam wuxuu u amray in wax la siiyo waxay ka mid tahay min xilmi nebiyi alayh slat slam dulqaadka rasuulka sala allahu calay wasalam ayay ka mid tahay ninkaas caraabiga go- si xoogan buu ugu jiida inuu xoog ugu jiidana waxaa daliil u ah inay nebiga caleyh salatu wasalaam sumad iyo calaamad ay u yeeshay in raadkeedu ay ka muuqatay qoorta nebiga caleyh salatu wasalaam haddana maca daalika kama argudan bal rasuulka caleyh salatu wasalaam uma caroon xanaaqna uma muujina waa qoslay rasuulka caleyh salatu wasalaam waa qoslay kadibna wuxuu yidhaahday waxa la siiyo ninkan baabu الاsticaadaةi وضبd النafsi cinda الغضب wuxuu baabu yahay alisticaada ilaahay in laga magan galo shayطaanka wadabdi الnafsi iyo nafti in la xakameeyo oo la dabdiyo cinda اlgadbi carada agteeda qofku markuu caroodo inuu naftiisa xakameeyo celiyo can sulaymaan ibni surad radia allahu canhu qaala wuxuu yihi istaba rajulaani laba nin ayaa iscaysay cinda الnabiyi salى اllahu alيه wasalam rasuulka alla agtiya fajacala axaduhumaa midkoodu wuxuu guga galay taxmaru caynaahu indhihiisu inay gaduuteen midaa mid ka mid ah indhihiisu gaduuteen wa tantafiqu awdaajuhu xididada dhuuntana ay yani yani ay barareen oo xididadiisu ay soo baxeen caro awgeed faqaala rasuulu llahi sal l slam rasuulka al wuxuu yidhi innii la acrifu anigu waxaan garanayaa kelimatan kelimad ayaan garanaya low qaalahaa ninkan hadduu kelimadaas yidhaahdo ladahaba canhu aladii yajidu ladahaba canhu ninkaa waxaa ka tegaya alladii midka yajidu uu helay waxa uu dareemaayo ee caro ah waa uu ka tegayaa kelimad hadduu yidhahday caradu ay ka tegaysa ayaan garanaya acuudu billaahi min ashayطaani اrajiim kelimaddu waa kelimadaas inuu yidhaahdo cinda algadb acuudu billaahi min ashayطaani اrajiim qofka marka acuudu billaahi min ashayطaani اrajiim hadduu yidhaahdo rasuulka alayh salatu slam wuxuu sheegay in caradiisu ay degayso maxaa yeeley shaydaanka ayaa sii buufinaya qofka markuu caroodo si uu ugu dhaco maxaarimta muxaramaadka si uu muxaramaad ugu dhaco ayuu shaydaanku sii buufinayaa uu sii caroggelinayaa waxaa laga yaaba marka dambe inuu gaaro heer waxuu ka hadlayo uu gara waayo lishiddati algadab can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sal l slam qaala nabigu wuxuu yihi laysa shadiidu bisuraca laysa shadiidu ma aha ninka daran bisuraca lagdanta ninka ku daran oo aada lagdanta u yaqaana ma aha layse shadiidu ninka daran ma aha bisuraca midka wax lagda midka lagdanta badan dadka dhulka dhiga ma aha ninka daran ninka ad adag ee shadiidka ah ma aha midka wax lagda inama shadiidu ninka adag waxaa weeye alladii midka yamliku nafsahu naftiisa hananayo o celinaya cinda algadabi carada agteeda ninka markuu xanaaqo naftiisa celiya ninkaasaa shadiida ninka shadiidka ma aha ninka ragga legda asuraca macnaha waxaa waaye waa nin legdan badan oo dadka dhulka yacni ragga aqraantiisa ee la midkaa legda ninkaas ma aha nin shadiida ilan dadku nin yaa waaye nin shadiida haddii la yidhaha waxay leeyihin waa ninka legdanta badan oo dadka dhulka dhigo legda ma aha buu leeyahy nabig alai slat salaam kaas ninka shadiidka ah ee daran ee ragga ah ee kartida badan waa ninka naftiisa hanta cinda algadab naftiisa celiya cinda algadab carada agteeda can abi hurayrata radia allahu canhu ana rajula qaala lilnabiy sala اllah alay slam nin baa nebigu wuxuu ku yidhi awsinii ii dardaaran qaala nebigu wuxuu yidhi laa taqdab ha caroon faradada miraaran dhowr jeer ayuu ninkii hadalka ku celiyey awsinii buu ku celceliyey qaala nebigu wuxuu yidhi laa taqdab ninkan saxaabiga radia allahu canhu wuxuu yidhi rasuulka ilaahayu ii dardaaran wuxuu filanaya dabcan hadallo badan in loo sheego waxyaalo badan lagala hadlo nebiga calay slat slam hal kelimad ugu soo kooba dardaaranka wuxuu yidhi laa taqdab ha caroon hadalkii mar jawaabtaas la siiyey kuma kaaftoomin su-aashii ku celiyey amar yani dalabkii ku celiyey wuxuu yihahdo awsinii rasuulka ilahu ii dardaaran nebiga alay slatu salaam inti uma dhaafi wuxuu yidhahdo laa taqdab riwaayadaha qaar waxaa ku jiray ninkan saxaabiga radia allahu canhu inuu yidhaahday waxaan ku fakiray carada carada ayaan ku fakiray markaasaan waxaan ogaada buu yidhi shar oo dhan inay carada ka timaado shar oo dhan inay carada ka timaad ayaan ogaada buu yidhahda markaan qadabkii carada aan ku fakiray iyo waxyaalaha ka imaada marka nebiga alay slat slam uu leey marka laa taqdab waa min jawaamic alkelim wax badanaa gelaya ha caroon macnaheedu ma aha qofka in la leeyahay bilkuliyaba carayaysan kaa dhicin maxaa yeeley caradu waa waxyaalaha bani aadamka ama dadka ilaahi subxaana wa tacaala uu ku beeray waxyaalaha ilahi uu ku beeray ka mid qofka inuu caroodo haddii sababtii uu caro lahaa ama waxyaaluhu u ka caroon lahaa ee uu la kulmo laakiin waxay culamadu ku fasireen ijtanib asbaaba algadab waxyaalaha keenaya inaad carooto ka fogow wax alla wixii sabab ku ah inaad carooto iskaga dheerow marka horeba laa taqdab ha caroon buu yihi nabig alay slatu salaam caradu marka shar oo dhan ay shar oo dhan baa ku jirta qofka waxyaalo badan oo muxaramaada bal laga yaaba inay kufriyaad yihiin ayaa laga yaabaa inuu ku hadlo markuu caraysan yahay dadka qaarna miirba ma lahan hadday caroodaan oo maantao dhan wuxuu ku hadlaya haddii lagu soo celiyo wuxuu leeyahy ma dhihin aniga goormaa iri hadalkan isma oga markuu xanaaqay khalaas wuxuu noqday sida qof sakraan oo kale waa caro yacnii uu gaaray heer waxa uu ku hadlayo uu gara waayo caradu waa waxyaalaha keena qatliga oo u fududeeya qofka waxa laga yaba inu inta xanaaqo qof dilo shaydaanku uu ku riixo shaydaanku aad iyo aad uga faa'iideysanaya qofka markuu caraysan yahay oo qofka markuusan caraysnayn waxaa laga yaabaa waxyaabo badan oo xumaan ah inuu ka fakiro is yihahdo waxaan ha ku dhaqaaqin oo naftiisa ka celiyo laakiin markuu caraysan yahay shaydaanku waxaa u sa way u sahlan tahay inuu ku rido muxaramaad fara badan ay ka mid tahay dil inuu qof muslima dhiiggiisa daadiyo inuu qof muslima u gacan qaado wax ku dhufto inuu caayo oo waxyaaba yani aflagaado fara badan uu la yimaado inuu diinta wax ka sheego duro ama uu caayo waxyaabahaasoo dhan inta badan waxaa u sababa alqadab nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyay marka laa taqdab ha caroonin dardaaranka nebiga saas waa calayh isalaatu wasalaam baabu tawaaduci wa khafdi ljanaax wuxuu baabu yahay atawaaduc tawaaduc macnaheedu waxaa waye waa liinu ljaanib yacni qofka inuu dhinaciisa jilciyo isdulleeyo isliido macnaha inuu hoos isku dhigo uusan iska sarraysiinin dadka wa khafdi ljanaaxi iyo dhinaca inuu qofka hoos u dhigo dhinaciisa inuu hoos u dhigo ayuu baab u yahay can ciyaad ibni ximaarin radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sal ly slam rasuulka alayh salatu wasalaam wuxuu yidhi ina allaha awxaa ilaya ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ii waxyooday an tawaadacuu inaad tawaaducdaan ood hoos isku dhigtaan oo ilaahay khalqigiisa aadan iska kibrin oo iska sarraysiinina xataa laa yafkhara axadun ilaa axad uusan u faanin calaa axadin axad kale walaa yabqii axadun qofna uusan ku xadgudbin calaa axadin axad kale nabiga calayh salatu slam wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu ii waxyooday inaad tawaaducdaan an tawaadacuu tawaaduca wuxuu keenayaa in qofna qof uusan u faanin qofna qof uusan ku xadgudbin idan albaqyu sababtiisa waxaa waaye waa cadamu tawaaduc baqyiga wuxuu ka imaanayaa waa in tawaaduc uusan jirin waa baqyiga iyo xadgudubka sabab waxaa u ah tawaaduc la-aana sabab u ah maxaa yeele qofka hadduu tawaaduco xadgudub ka imaan maayo adigana sidaasoo kale haddaad tawaaducdo ka midba midka kale u tawaaduco ma jirayo qof qofku ku xadgudba mana jirayo mid midka kale u faana marka tawaaduca waa wax aad iyo aad muhiim u ah nabigana calayh isalaatu wasalaam xadiid soo socda ee noo imaan yani xadiidkan ku xiga wuxuu leeyay wamaa tawaada'a axadun lilah ilaa rafacahu allah axad ilaahay uma tawaaduco ilaa alla koro u qaadaa subxaanahu wa tacaala waa cagsi waxaa cagsi ah qof isma kibriyo oo kor iskuma qaado ilaa alla subxaana wa tacaala hoosa u dhiga xaqun cala allaahi anlaa yartafica axadun ilaa wadaca saasuu yihi nebi sala allah alay slam waxaa alla xaq ku ah axad kor iskuma qaado ilaa alla hoosa u dhiga waxaa lagula dhaqmayaa marka binaqiidi qasdihi markuu iskibrinaayo isarraysiinayo kor isku qaadayo qasdigiisu waa inuu inuu saramaro laakiin sida sid sida uu doonayo heli maayee cagsigiibaa alla kula dhaqmaya hoosaa loo dhigaya dadka kan ugu liidanuu noqonaya hadduu ilaahay u tawaaduco subxaana wa tacaala iyo khalqiga ilaahay subxaana wa tacaala u tawaaducana ilaahaa kor u qaadaya subxaana wa tacaala tawaaduco is tawaaduciyey ilaahaa kor u qaadaya can abi hurayrata radia allahu canhu can rasuuli llahi sal l slam qaala wuxuu yihi nabigu maa naqasad sadaqatun min maalin sadaqa ma nuqsaanta buu yidhi min maalin maa naqasad sadaqatun sadaqa ma nuqsaamiso min maalin maal wax kama nuqsaamiso wamaa zaada allaahu alla uma ziyaadiyo cabdan addoon bicafwin cafwi uguma ziyaadiyo ilaa cizan ciza mooyaan bisababi alcafwi alla addoonka uguma ziyaadiyo ilaa cizan sharaf mooye wax kale uguma ziyaadiyo wamaa tawaadaca axadun axad isma tawaaduci hoos iskuma dhigo lilaahi alla dartii ilaa rafacahu llah ilaa allah kor u qaadaya subxaana wa tacaala saddex arrimooda nebiga xadiidkan ku sheegay sadaqa maal ma nuqsaamiso sadaqadu nuqsaan ma keento bal maalku waa ku ziyaadayaa waa ku barakoobaya walidaalika nebiga alay slatu salaam wuxuu sheegay in la leeyahay anfiq ya bna aadam anfiq yunfaq calayk ibna aadamow bixi waa lagu siinayaa marka haddii adiga aada wax bixiso bisabab alinfaaq waxbaad ku helaysaa ee wax kaaga nuqsaami maayaan maalkaaga kugu barakoobayo ilaaha kuu barakeynayo subxaana wa tacala allah kuu siyaadinayo taas waa arrinta koowaad waa inuusan qofka u malayn haddii uu sadaqo bixiyo inay wax ka nuqsaameen bal waxba u kordhay oo aakhirana waxbuu u hormarsaday adduunkana ilaahay hantidiisa u barakeenayo allah bedel siinayo wamaa zaada allaahu cabdan bicafwin ilaa cizaa ilaahay subxaana wa tacaala uma ziyaadiye addoon cafwi sababtii uguma ziyaadiye ilaa cizan cizo iyo sharaf mooyaane haddii qofka qofka muslimka walaalkii uu cafiyo macnaheedu maaha inuu liito ma aha macnaheedu maaha inuu hoos u dhacay dadka qaar cafwiga waxay u haystaan inay liidnaan tahay ama uu yahay ninaan xaqiisa soo dhacsa karin inuu qofka waa cafiyey maxaad u cafinaysaa maa ka aargudat cafwigu dulli ma keene cizu keenaa qofka muminkaa cafwiga uu cafinayo ilaahay uguma ziyaadinayo ilaa cizan sharaf mooye wax kale ugu ziyaadi maayaan arrinta saddexaad wamaa tawaadaca axadu lilah ilaa rafacahu llah waa arrinta saddexaad oo nebigu ka hadlay alay slat slam fi hada alxadiid axad uma tawaaduco ilaahay dartii ilaa allah subxaana wa tacaala waa rafciyaa oo ilaahay subxaana wa tacaala kor u qaada labadaas xadiid nabiga sala allahu alay wasalam wuxuu uga hadlay fadlu tawaaduc waxayna kasoo horjeedaa alkibr kibriga kasoo horjeedaa rasuulka sala allahu aleyh wasalam wuxuu sheegay ama uu ku sifeeyey ama ku tacriifiyey kibirka inuu yahay dadka oo la iska weyneysiiyo oo la xaqiro oo la liido iyo xaqa oo la dafciyo laga hor yimaado markuu rasuulka alay salatu salaam sheegay kibirka qofka la yimaada inuusan ma aragta jannada gelaynin nin saxaabada ka mid aba wuxuu yidhi yaa rasuul allah ina arajula yuxibu an yakuuna thawbuhu xasanan walanu wa nacluhu xasanan rasuulka ilaahay qof ninku wuxuu jecel yahay in kabtiisu qurxoonaato dharkiisuna qurxoonaado dhar qurxoon inuu labisto kaba qurxoon uu xirto saasuu jecel yahay macnaha ma kibira nabiga alay slatu slam wuxuu ihahday ina allaha jamiilun yuxibu ljamaal ilaahay waa jamiil quruxdana alla waa jecel yahay alkibru bataru lxaqi wa gamdu nnaas kibirka waa xaqa oo la diido iyo dadkoo laiska weyneysiyo oo la xaqiro kibirka marka waa inaad dadka xaqirto iyo inaad xaqa dafcisood ka hor timaadoo diido qofka hadduu xaqa diido dafciyo waa mutakabir waa qof isla weyn hadduu dadka xaqirana waa qof mutakabira kibirkuna wuxuu kasoo horjeedaa atawaaduc qofka muslimka marka waxaa waajib ku ah inuu tawaaduco wuxuu u tawaaducayaana waa lilaah ilaahay dartiis subxaana wa tacaala inuu u tawaaduco walaalihiis uusa iska weyneysiinin baabu lislaaxi bayna annaas wuxuu baabu yahay in la islaaxiyo dadka dhexdooda sulxi in lagu dhaqaaqo dadka dhexdooda la hagaajiyo la islaaxiyo ayuu baab u yahay can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sal slam rasuulka aleyh salatu salam wuxuu yihi kullu sulaama min annaasi calayhi sadaqa kullu sulaama min annaas ximin walba min annaasi oo dadka xibno min annaasi dadka kamid caleyhi dushiisa waxaa sadaqatun sadaqo kula yowmin maalin walba sadaqaa dushiisa ah tadlucu fiihi shamsu ay qoraxdu usoo baxayso maalin walba ay qoraxdu usoo baxayso yacdilu bayna thnayni laba ayuu u cadaala yacdilu bayna thnayni sadaqatun inuu u cadaalad sameeyo laba qof waa sadaqa ay cadluhu bayna thnayn sadaqa cadliga iyo cadaaladda u sameynaya laba qof waa sadaqa macnaa laba qof inuu kala garqaado u cadaalad sameeyo waa sadaqa wa yuciinu rajula calaa daabatihi fayaxmiluhu calayha ninka ayuu wuxuu ugu kaalmaynayaa daabadiisa fayaxmilu calayhaa wuu ximbaarayaa oo daabadii ayuu saarayaa ow yarfacu calayha ama wuxuu ugu koryeelayaa mataacahu alaabtiisa sadaqatun waa sadaqa iyaduna waalkalimatu tayibatu kelimadda wanaagsan iyo hadalka wanaagsanna sadaqatun waa sadaqa wa kullu khadwatin tilaabo walba yakhtuuha oo u qaadayo u tillaabsanayo ila salaati salaada xaggeedana sadaqatun waa sadaqa wa yumiitu aladaa cani ariiqi leexinta uu leei waddada uu ka leexinayo waxyaalaha dadka dhibaya aladaa waa wixii yacni waxyaalaha dadka dhibaya inuu waddada ka leexiyana sadaqatun waa sadaqa nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay dadka xibnahooda xibin walboo ka mid a sadaqaa lagu leeyahay maalin walba qoraxdu soo baxdo sadaqaadku waa badan yihiin sadaqada hanti oo la bixiyo keliya ma ahan inuu dhaqaalo bixiyo keliya ma aha waxaa ka mid a sadaqaadka inuu laba qof dhexdhexaadiyo ou bilcadli ku dhexdhexaadiyo yacdilu bayna thnayni sadaqa inuu u cadaalo sameeya laba qof cadaaladda labada qof uu u sameynayana waa sadaqa waana midda shi- een loo baabeeyey baabu lislaaxi bayna annaas waa alcadlu bayna alithnayn iyo arrinta labaad ee sadaqada waxaa waaye inuu qofka walaalkii u kaalmeeyo kaalmadaasu hadday noqoto inuu asiga daabadii uu kori waayey ee uu asigii saaciid u qaado daabadii saaro hadduu matalan qof cuuryaana yahay oon kori karin inuu saacid u caawiyo ama alaabuu sitay oo dhulka ka taalla asagoo daabada saaran inuu alaabta u qaado u dhiibo oo daabadii u saaro waa sadaqa haddaad wax kala weydo alkalimatu tayiba waa sadaqa hadal wanaagsan inaad ku hadasho ayadana waa sadaqa tilaabo walba oo qofka u qaadayo salaada xaggeedana waa sadaqa mar walba u tilaabsanayo waa sadaqa walidalika nabi alay slat slam reer bani salama markay damceen inay kasoo agdhowaadaan masjidka wuxuu yidhahday bani salama diyaarakum tuktabu aahaarukum reer bani salama guryihiina laazima guryaha aad degantihiin hadda jooga waxaa la idin qoraya raadkiina waxay damceen inay masjid kasoo dhawaadaan wuxuu yidhaha masjidkan ka fogna nabi wuxuu yidhaha aathaartiina la idin qoraya marka waa khadwada iyo tilaabada qofka salaada xaggeeda u qaadayana waa sadaqa wa yumiitu aladaa cani ariiqi sadaqa waxyaalaha dadka dhibaya sida qodxaa qodxaa ama dhala wadada taalla ama musmaar iyo wax alla wixii dhibaya wadada yani wasakhdii in qofka uu ka zuuliyo dariiqina waa sadaqa arrimahaas oo dhan nabiga alayh salatu wasalaam wuxuu leeyahay waa sadaqa marka sadaqaadku waa badan yihiin ximin walba oo qofka jirkiisa ka midana sadaqaa lagu leeyahay sadaqaadkaasna waxaa ka mid a alislaax bayna annaas alislaax bayna annaas adilada kusoo aroortana aaday u fara badan taha waxaa ka mid a qowl llahi caza wajala waaslixuu daata baynikum iyo qowl llahi caza wajala inama almu'minuuna ikhwa faaslixuu bayna akhawaykum marka alislaax bayna annaas sharcigu aad iyo aad u dhiirageliyay nabiga calayh salaatu wasalaamna salaatu ljamaca uga ta'ahuray lilislaax bayna annaas can umi kulhuum binti cuqba radia allahu canha anahaa samicat rasuula اllahi sal l slam yaquul waxay maqashay nabiga alay salatu salaam oo leh layse alkadaabu midka beenta sheegaya ma aha alladii midka yuslixu dhexdhexaa yani dhexdhexaadinaya oo islaaxinaya bayna annaasi dadka dhexdooda fayanmii khayran ow yaquulu khayran fayanmii oo markaa naqlinaya khayran khayr naqlinaya oo u kala raraya khayr ow yaquulu khayran ama khayr dhahaya ma aha midkaas midka kadaabka beenaaluhu ma aha midka dadka dhexdhexaadinaya oo islaaxinaya oo hadal wanaagsan u kala naqlinaya oo qolada u tagta maxay naga sheegayeen markii la yidhaha wuxuu le khayray sheegayeen waa wax dhibaata idinkama sheegaynin yacni war khayro u naqlinaya maxaa yar haduu yidhaha waxba idinka sheegayeen waa idin caynayeen way xanaaqsanayeen waxa laga yaba ayagu inay sii fogaadaan islaaxi laga rabana uu suurageli waayo laakiin hadal khayro u naqlinaya kadaab ma aha maxaa yeele waa muslix bayna annaas warka wuxuu naqlinayaa khayr ama wuxuu dhahayaa hadal khayr ah kaasi ma aha buu yihi nebi sala allah alay slam midka kadaabka ah macnaha mid ku dambaabaya ma aha weye beentiisa yacni been nin been sheegay oo la leeyahay waa beenaale oo beentaasi waa ku dambaabaya ma aha midka u- een hadalkaas u dhahaya lilislaaxi bayna annaas baabu shafaaca wuxuu baabu yahay shafaacada can abi muusa alashcari radi allahu anhu in la shafeeco shafaacada hadda wuxuu ka wadaa in la ergeeyo oo qof haddii matalan uu rabo inaad qof kale uga ergeyso inaad shafaacadaas ku dhaqaaqdood u ergeyso oo wejigaaga iyo jaahaaga iyo garashada qofkaas adiga is garanaysaan inaad ku caawiso qofka walaalka ee muslimka ah can abi muusa alashcari radi allahu canhu qaala wuxuu yihi kaana rasuulu llahi sal slam rasuulka alla wuxuu yihi idaa jaa'ahu saa'ilu kaana rasuulu llahi sal slam rasuulka alayh slat slam wuxuu ahaa idaa jaa'ahu saa'ilu hadduu saa'il u yimaad ow tulibat ilayhi xaajatun ama xaajo laga dalbo qaala nebigu wuxuu dhihi jiray ishfacuu shafaaca tu'jaruu waa laydinki ajar siina shafaaca ajar baad helaysaan wayaqdi allaahu caza wajalla allana wuxuu xukumayaa calaa lisaani nabiyihi sala allah alay salama nebigiisa carabkii alla wuxuu ku xukumayaa maa shaaa waxa uu doono macnaa ama shafaacadii haddii ilaahay xukumo in qofkaa shafaacadiisa la aqbalana waa la aqbalayaa haddii ilaahay xukumo subxaana wa tacaala inaan la aqbalina lama aqbala laakiin adinku shafaaca shafaacada ajaraad ka helaysaan shafaacada een, maxmuudo iyo madmuumo labadaba waa leedahay shafaaco wanaagsan iyo shafaaco yacni madmuum ah oo aan shar sharcan aan wanaagsanayn qofkana aan maaragtay een, aysan ku yani inuu la yimaado aan loo idmin shafaacada xasanada ah ee wanaagsan waa midda sharcigu idmay waa oo qofkii khayr in loo dalbo ama dulmi in laga dafciyo iyo wixii la mida in loo shafeeco shafaacaadka noocaas oo kale ah shafaacada sayi-ada ahna waa midaan sharcigu uusan idmin sida qofka inuu ka shafeeco fii xaddin min xuduud illaah usaama ibni zayd radia allahu canhu markii gabadhii makhsuumiyadda ahayd ee waxadday nebiga sala allahu alay wasalama uu da yani rabay inuu gacanta ka gooyo oo sariqada ay la timid odayaasha quraysh rag ka mida inta u yimaadeen waxay yidhaahdeen usaamu rasuulku adigu ku jecel yahay waxaa taxibu rasuuli llahi sal ly slam waxaan rabnaa inaa gabadha u shafeecdo oo aan gacanteeda la goynin usaama radia allahu canhu nebigu u tegey arrintii buu nebigu sal lla ly slam kala hadlay nebiga calay salatu salaam waa ku arrintii waa ka kululaaday wuxuu idhahday yaa usaama atashfacu fii xaddin min xuduudi illaah usaamuma waxaad ka shafeecaysaa xad xuduudda ilaahay ka mid ah waaymullaahi low ana faatimata binta muxamadin saraqat laqatactu yadaha allaan ku dhaartaye haddii faatima binta muxamed ay waxadi lahayd waxaan goy lahaa gacanteedaan goy lahaa buui iska daa cid kale eh gabadhayda faatima hadday xadda gacantaan ka goynaya shafaaca marka ashafaaca fi lxuduud iyo ashafaaca fi ibtaali lxuquuq in xuquuqda qofka la baabi'iyo ama xuquuq lagu baabi'iyo shafaacadaas shafaacadaas waa mid jawr iyo dulmi ku dhisan midaasi waa shafaaca sayi-ah midaasna ma aha midda qofka ajar uu ka helaye waa shafaacada sharciga waafaqsan waa miduu nebigu lehy sal ll ly slam ishfacuu tu'jaruu wayaqdi allahu calaa lisaani nabiyihi maa shaa ama yani maa shaa can ibni cabaasin radia allahu canhuma fi qisati bariirata wa zawjiha ibni cabaas radi allahu canhuma waxaa laga wariyey fi qisati bariira bariira qisadeeda iyo wa zawjihaa bariiro ninkeeda qaala nabiyu sala allahu alay slam nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi low raajactihi haddii aada u noqo lahayd saasaa fiicnaa leed macna qaalat waxay tihi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayu ta'murunii may amraysaa qaala nebigu wuxuu yidhi innamaa ana ashfacu anigu waa shafeecaya keliya amar ma ahe waan shafeecaya bariira radia allaahu canhaa addoon bay ahayd way xorowday ninkeeda muqiis ayagoo addoomaa way wada joogi jireen markii ayadii xor noqotay asiga wuxuu ku baaqi noqday addoonnimadii maadaama marka asiga uu addoon ahaa ayadu marka khiyaaray leedahay inay la baaqi noqotoy la noolaato iyo inay iskaga tagtay intaba waxay ayadu go-aansatay inay ka tagto aysan la noolaanin aysan xaas usii noqon maadaama asigana uu addoon yahay ayaduna ay xor tahay muqiis radia allahu canhu waxaa laga sheegay inuu markaa ka daba ordaayey asagoo markaa ayadii raba ayaduna ay ka cararaysay ma rabta yani aysan doonaynin nebiga caleyh isalaatu wasalaam ayay soo mareen nebiga alay slat slam marka wuxuu ku yidhi low raajacti haddaad u noqo lahayd macnaa saasaa wanaagsanaa lahayd u noqo muusa dhihin amar ma siinin waa cardi iyo bandhig waa u bandhigay su-aalay weydiiso waxay tihi yaa rasuula allahi ta'murunii rasuulka ilah may amraysaaho hadalkaas aad leedaha ma amar ba haddaad amrayso amarkaaga waa fulinaya arrintan waxay daliilu tahay sida saxaabada radia allahu canhum ay ugu hogaansamayeen hadalka nebiga caleyh isalaatu wasalaam hadday amar tahay bari radia allahu canhu waa u noqo lahayd laakiin waxay istifsaar weydiisay ma amara mase waa shafaaca nebiga calay slat slam wuxuu yhi innamaa ana ashfacu anigu waan shafeecaya keliya amar ma ahan qaalad waxay tihi laa xaajata lii fiihi waxdana kama lihi marka hadday shafaaca keliya tahay oo aad rasuulkii alla aadan amraynin anigu waxdana ninkaan kama lihi bay tiri laa xaajata lii fiihi nebigu waa shafaaca soo maha caleyh salaatu wasalaam waa shafaaca marka qowlanna wuxuu u yidhi ishfacuu tu'jaruu ficil ahaanna nebiga alay slat slam shafaacadii waa sameeyey oo waa kan yidhi innamaa ana ashfacu anigu waan shafeecaya marka shafaacadu haddii ay ku saabsan tahay fi yani fii xuduudi sharci waxaan dhaafsiisnayn oo sharciga waafaqsan waa shafaaca maxmuuda qofkii shafaacana waa laga ajar siinaya sadaqaadkeena ka mid tahay ixsaanka iyo wanaagay ka mid tahay ilan qofka inuu bixiyo maal keliya wanaagu ma aha ixsaanku ma aha inuu maal bixiyo hadduu maal haysto haddii cilmi uu leeyahay cilmigiisa uu bixiyo haddii jaah uu leeyahay jaahiisa uu bixiyo qofka walaalkii uu ku anfaco wuxuu dheer yahay waxyaalahaasoo dhan waxay ka mid tahay sadaqaadka iyo ixsaankaay ka mid tahay insha allah waxaan ku joojinaynaa cinda baabi qadaai baabu qadaai xawaaij الnaas wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina mxamedi wcala alihi wsaxbi ajmaciin